فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتى اعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
markaasuu alla soo diray tuka fagaya dhulka si uu u tuso siduu u aasi lahaa meydka walaalkii wuxuu yidhi hoogaya miyaan kari waayey inaan noqdo tukahan oo kale oo aaso meydka walaalkay wuxuuna ka mid noqday kuwa qoomameeya